magaalada muqdisho ee caasimadda dalka waxaa looga dhawaaqay urur ay ku midaysan yihiin dhakhaatiirta ku takhasusay daweynta cudurrada uurku jirta waxaana kasoo qaybgalay munaasabadda looga dhawaaqayay madax kala duwan sida madaxda jaamacadaha dalka ururada dhakhaatiirta aqoon-yahano marti sharaf kaleeta iyadoona lagu soo bandhigay munaasabadda talooyin lagu xoojinayo horumarinta adeegyada caafimaad ee bulshada soomaaliyeed u baahan yihiin ugu horreyn guddoomiyaha ururka ay ku midaysan yihiin dhakhaatiirta ku takhasustay daweynta cudurrada uurku jirta doctor maxamed cabdulaahi yuusuf ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey waxyaabaha ku dhaliyey aasaaska ururka waxaa aad ugu faraxsannahay in aad nagala soo qayb gashaan barnaamijkan daahfurka ururka sima ama somaali internal medicine association waxaa waaye erey bixinta doctor isxaaq siduu ka dhawaajiyey soomaali ahaan wax badan ayaa laisku khilaafsan yahay uurka jirta waa la yidhaahdaa cudurrada guud cudurrada gudaha waxyaabahaasoo dhan waa la yidhaahdaa waa la soo daahnay laakiin waxaan u malaynaynaa ururka ugu muhiimsanaa inaan nahay sidaas daraaddeed ayaan usoo daahnay waxaan rajaynaynaa in aan noqon doono ururada kale ururka isku xidho dhanka kale qaar ka mid a dhakhaatiirtii kasoo qayb gashay daafurka ayaa ka warbixiyey baahida loo qabo dhakhaatiirtan iyadoo ku midoobay ururkaasi maadaama isbitaal banaadir uu yahay isbitaal weyn dhakhaatiir badan ay ka shaqeeyaan bukaano badanna ay yimaadaan waxaan u baahanaa mar walbaba consultation kala duwan annagoo associationkan uusan jirin ayaa doctor isaaq iyo dhakhaatiir badan axmed bashiir ay ka mid yihiin runtii ay si wacan noola shaqaynayeen markii loo fiiriyo consultationka waan u baahannahay maadaama hooyo dhalaan aad nahay haddana hooyadii waxay u baahan tahay dhan kasta aadaan ugu faraxsannahay waxay fududeyn doontaa inaan hadba dhakhtar la xiriirno waxaan toos ula soo xiriiri doonaa insha allah wixii hadda ka dambeeya associationka marka waxaan rajeynaya insha allahu tacaala societygan mid wax kusoo kordhiya macnaha iyo horumarka caafimaadka waddankeena uu sameynayo privateka uu sameynayo inuu mid noqdo oo ay ugu horreyso habkeena cudurgoobidda habkeena daaweynta habkeena macna u sameyso waddan waxaan joognaa the burden of disease uu aad aad u badan yahay cudurrada dadka maxaa la dhahay da-dooda ay soo gaabato cudurrada raaga iyo habka loo maareeyo takhasuskanna waa takhasus cajiib ah oo maskax in laga shaqaysiiyo ah ee aragooba kasee ahayn